waa kulan ka mida kulamadii wadatashiga ahaayee aynu kaga arinsananay howlaha markasta naga dhexeeya aynu qaranka u hayno taasoo runtii ah howl aada u muhiimo dadkeena nugul aynu ku dadaalan qaabkayna la heli lahaa qof kastaaba u gaari karo ama qof kastaaba uu heli karo on time waxyaalaha aynu xoogga saaranno waxaa ka mid ah daryeelka caruurta ama ilaalinta xuquuqda caruurta iyada oo ay tahay waajib oo diinteennu nagu waajibisay iyo dastuurkeennuba sidoo kale shuruucda caalamiga ee la ansixiyey ee soomaaliya gaar ahaan ansixisay iyagana aynu doonayno dhaqan gelinno marka maanta waxaynu ka tashan doonaa qaabkii aynu wada shaqaynta kor ugu qaadi lahayn aynu u daryeeli lahayn dadkeena nugula haweenka iyo caruurtu ay ugu horeeyaan xuquuqdooda dhabtaana aynu u ilaalin lahayn annagu wasaaradda federaal ahaan waxyaalo badan baan qabanay oo juvenile justice lowgii baa ka mida oo baarlamaanka hadda hor yaala